maamulka islaamiga ah ee gobolka galguduud ayaa bilaabay qaybinta sakada xoolaha taas oo laga qaybiyey deegaanka xindheere ee gobolkaasi dad isugu jiro foqoro iyo masaakiin ayaa lasugu keenay fagaar ku yaala deegaanka xindheere waxaana loo qaybiyey xoolo sake ah sakadan ayaa laga soo qaaday dadka aqniyada ah iyadoona lagu celinayo foqorada iyo masaakiinta qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada xoolaha waxay isugu jireen qaar la siiyey shan neef oo ari ah iyo kuwo la siiyey soddon neef oo ari ah halka kuwo kalena la siiyey labaatan neef oo ari ah dhammaan dadka la siiyey sakada xoolaha waxay ka sinaayeen inay leeyihiin mujaahidiinta kor allaha ka dhigo cadowgana allaha jibiyo cabdifataax cartana la yidhaah waxaan joogaa xeendheere magaalada xeendheere shan neef oo ariyo oo walaayada u siiday oo sakawaad ah ilaahay khayr ha siiyo walaayada boqol kiiba boqol alxamdulilah hadda muslimiinta kor alla ka dhiga rayadana kor alla ka dhiga gaaladana alla jabsho waxaan ku suganahay magaalada xindheere alxamdulilah rabbilcaalamiin arigan soddon neef waaye ari ah wilaayada xindheere ayaa laiga siiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin sidaas maa la ii siiyey zake waaye zakatulmaal ah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahan uga shukrinay dhammaan ilaahay tabaaraka watacaala mujaahidiinta meela joogaan kor hallaha ka dhigo cadowgeedana ilaahay jibsho waa cadowga allah cadowga allah ayaa mujaahidiinta cadowgeed ah alxamdulilah rabbilcaalamiin farxad adduun waaye waana ka mahad celina ilaaha ku mahadsan waan aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga magacayga jamaala layidhaah magaalada aan jooga waa degmada xandheere ariga lay siiyey labaatan neef waaye walaayada isiiday waa arigii sakawaadka khayr allaha siiyo aniga waxa weye arigaasaa lay siiyey isagana allah ii barakeey aad iyo dareenkay wax la koobi kara maahan maasha allah walaayadana allah barakeeyo gaalada allaha ka jabsho ariga waxaan damacsanaa insha allahu inaan haysto oo aan dhaqdo haddii xilliga uusa ka gaaraan insha allah sakada aan ka bixiyo maktabka sakaawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay bulshada u qaybiyaan xoolo bilow fiican ah oo ay dhaqan karaan dadka la siiyey xoolaha